haarun marka ugu horeysa waad ku mahadsantihiin inaad nala soo xiriirtaan bulshada soomaaliyeedna aada u gudbisaan wixii dawladoodii ay qabatay iyo waxyaabaha ay filayaan marka ugu horeysa daraasadan oo or ah ama operational readiness assessment ama marka la yidhaahdo qiimeynta diyaarinta howlgalada runtii daraasadan waa daraasadii ugu horeysay oo lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed daraasadaasi waxaa xog ururin ayay ahayd oo ku saabsan ciidanka tiradiisa tayadiisa saanadu haysto deegaanadiisa ilaah uu ku roon yahay iyo tababarada ay haystaan hogaankooda dhammaan waxaa lagu ogaanayay howlahaas ayaa lagu ogaanayay daraasadaasi waxaa amar bixiyey oo amarkiisa lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed xasan khayre wejigii ugu horeeyey ayaa dhammaaday daraasada wejigii labaad ayaa la samayn doonaa oo hoos loo degi doonaa ilaa horin la tegi doonaa marka waxyaabaha soo baxay aaday muhiim u yihiin oo inta hadda aan kuu sheegay lagu ogaanay waa gartay marka wejiga hore maxaa idinka soo baxay su-aal weyn waxay ka taagneyd oo ra-iisul wasaaruhuna maalin dhoweed markuu hadlayo waxyar ka taabtay in tirada ciidanka diiwaanka ku jirta iyo tirada isa soo xaadiraysa inay kala duwan yihiin bal waxyar faahfaahay cududa iyo ciidanka soomaalida xilligan intuu yahay horta ciidanka arrintiisa dib ayaa loogu noqon doonaa oo weli lama finalize garayn waa la socotaaye tirada la sheegay ilaa hadda lix iyo labaatan kun waaye laakiin daraasada qeybteedii dambe ayaa waxaa soo bixi doona tirada dhabta ah oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay ka kooban yihiin qeybta wejigan labaad ayaa lagu soo saari doonaa tan waa iska taqaanaa waa daraasad bilow ah marka daraasada bilow markay tahayna wax badan waxay u baahan tahay dib in loo eego la tafaftiro meelo aan la tegin la tago dhamaystirka unbay noqon doontaa tira saxa in la sheego hadyaale waa gartay marka lix iyo labaatanka kun ma inta hadda xerye lagu og yahayba mise waa inta diiwaanka ku jirta oo ay ku jiri karaan dad aan imanin xeryaha dadkii hore u dhaawacmay dadkii howlgaabka noqday dadkii dadkooda ay ciidanka ahaayeen miyaa tiradaa ku wada jira mise waa inta hadda ciidane u howlgasha dowladda waa tira sidaad sheegtay waay tirada way ku wada jiraan hadda laakiin hadda ayaa loo sameeyey qaab cusub waa la socotaa sharcigii xagsiintana waa la sameeyey oo waxaa la rabaa tiradaasi in laga saaro dadka xanuunsan iyo dadka benshinka ah iyo dhammaan agoonta dhammaan waxaas oo dhan laga saaro marka qeybta labaad ayaa noqon doonta qeyb inta rasmiga ah ee u howlgasha xoogda dalka soomaaliyeed lasoo saari doona hadale waa gartay markaan ka hadalno marka qaybaha ciidanka soomaalida ee qiimeyntan aad ku samayseen waa halkee waddanka waa waa goboladee gobolada oo dhan waa lagu sameeyey marka laga reebo maxaa la yidhaahdaa laga reebo hal guuta laga reebo marka taas waxay la tahay meeshuun aanu dayno yaanan sheegin waa sir military qeyb kasta meel meeshay degan tahay iyo guuto kasta meeshay degan tahay urur kasta iyo urin kasta yaan dhihi laakiin dhammaan waa la sameeyey marka laga reebo hal guuto waa gartay waxaa jirtay iyadana warbixinii maalmihii dhoweyd soo dhacayay in la sheegay ciidanka soomaalida meelaha ay degan yihiin sidaad sheegtay inagoo si gaara u carabaabayn haddana guuto urur ama qayb dhammaystiran inaysan jirin celcelis ahaan si guud markaad u fiiriso boqolkiiba imisa ayaa diyaar ku ah xeryaha kala duwan ee ciidanka horta guud ahaan markaa fiirisid ciidanka hadda la sheegayo badidiisi waa diyaar marka laga saaro inta yaroo hadda aan sheegnay oo dadka da-da ah iyo agoomaha iyo laga saaro badidiis waa diyaar laakiin ciidankii waa la socotaaye hadda ka hor daraasad noocana inta la sameeyey dib looma ururinin ciidanka marka xilliga daraasadan ay dhacaysay waxyaaba badan oo la qiimeeyey waxaa ka mid ah daraasadan inta la iclaaniyey oo la yidhi maalintaasay dhacaysaa bilhiblaay hiblaaye dhacaysaa wixii meelaha ku maqan hala soo ururiya lama dhihin daraasadan way bilaabatay inta markaas joogto unbaa tiri kob lagu sameeyey la ogaaday saaniday haystaan tababarkay haystaan deegaanaday degan yihiin waxaas oo dhan sidii hore aan kuu sheegay qeybta labaad ayaa waxaa la ogaan doonaa horin kasta inay meesheeda joogto urur kasta meeshiisa uu joogo guuto kasta meesheeda ay joogto gaas kasta meeshiisa uu joogo marka qeyb kasta inay u dhamaystiran tahay tiradii laga rabay laakiin way iska jirtaa waa run duldaleel wuu jira meelo laga filayay guutooyin inay dhamaystiran yihiin tiro ahaan oo tiro ay ka dhiman tahay way jirtaa laakiin taas macneheed maaha go-aan hadda lasoo saari karo la dhigi karo gaad keliya tiradaasaa ka maqan tiradaasi way joogtaa waay saanada aynu ka hadalno marka saanada ay haystaan haddaaban ka bilowno ta al-shabaab marka loo eego oo cadowga hadda aada la dagaalamaysaan ah saanada ciidanku ma ka liidataa shabaab mise way u dhigantaa mise waad ka cudud badan yihiin ciidanka marka loo eego qalabkay haystaan ciidamada kama saanad yara oo saanadan haysano aaday u fiican tahay dhinaca kale laakiin markaa fiirisid oo dhinaca huubka culus waad og tahay waxaana saaran cunaqabateynaana saaran marka markaa u fiirisid dhinaca hubka fudud saanada ay haystaan shabaab iyo capacitiga ciidanka annaga marka la isu dhigo ciidanka annagaa sarreeya daraasada markaa fiirisid marka ciidanku ma wada hubaysan yihin dhammaan ciidamadiinu ma wada hubaysan yihin qoryaha fudud ma wada haystaan qaar way jiraan kuwa aan hubaysnayn oo hadda dhamaystir u baahan oo aan rabno inaan dhamaystirno laakiin majority ciidanku uu hubaysan yahay marka cunaqabataynta aada sheegtay bal siday u saamaysay awooddii ciidanka iyo kartidoodii inay isdifaacaan ama saldhigyadooda difaacdaan wax yarii sharax waxaa ka soo qaadaa markaan ka hadlayno hubka culus marka laga hadlaayo waxaa laga hadlayaa madaaficdiiaan ka hadlaynaa oo de madaaficda ciidanka muhiimay u tahay in meelida dheer oo fogfog oo ciidanka uu ka dagaalami karo masalan ciidanka efentryga oo kale wuxuu leeyahay dee madaaficuu leeyahay ciidanka kula dagaalamo oo noocyo kala gediisana marka madaaficda iyada ah waxay ka saacidaysaa ama madaafic gaari saaran ha noqoto ama mid la jiida ha noqoto ama mid garabka gantaalo laga qaado ha noqote waxay ka saacidaysaa in ciidanka markaa kaa fog intuusan kugu soo dhowaan oo ay noqon xabad yar yar la isku rido in ciidanka uu isaga difaaci karo afar kilomitr shan kilomitr marka hubka noocaas oo madaaficdi iyo sawaariikhdi iyo waxaasi oo dhan kuma jiraan ama hadday noqon lahayd xitaa diyaarada oo helicopter oo markaasi gantaalo sida oo markaasi meeshii la sahmiyo oo lasoo arko cadow uu joogo intay bartiisa ku weeraraan kaga hortegi lahaa sida dee ay bahaystaanba dowladaha nabad midka oo amisom oo kale tusaale haddaan usoo qaadano intaasi ay u dhan yihiin waa gartay marka haddii dhinac kale loo dhigo ciidamada soomaalidu xilligan xilligan aan joogno diyaar may u yihiin amisom oo kale inay mas-uuliyadda kala wareegaan mise diyaaruma hadda horta waa la socotaayo waxaan waxaan bilownay annaga iyo amisomba in la wada fadhiisto laga wada hadlo transitionkii laga wada hadlo sida ciidamada amisom ay ugu wareejin lahaayeen hawlihii ay soomaaliya ka hayeen ciidanka soomaaliyeedna ama ciidamada qalabka sido soomaaliyeedna ayagana ay ula wareegi lahaayeen mas-uulidii ahay ay haayeen ciidamadan amisom wadahadalkaasna wuu socdaa waxaa socda plaankii qorshihii ayaa hadda la wadaa qaabka xilka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida arrinkaasna arrinkaan hadda ka hadlaynay oo ah assessmentaha la sameeyey ama daraasada hadda la sameeyey wax weyn ayay u noqon doontaa asaasay u noqon doontaa in la ogaado capacity-ga ama awoodda ciidamada annaga aan haysano oo xooga dalka soomaaliyeed ama ciidamada guud ahaan qalabka sida awoodday leeyihiin oorahaan ku qiimaynay waana sii dhamaystiraynaa kadib deegaanaday joogaan iyo dhammaan waa la eegi doonaa waxaan rabnaa xilliga aan kala wareegi doono ama amisom waxay noqon doontaa xilli ciidamadanada ay diyaar garoobeen marka laba shay ayaa meesha taalla midna waxaa waay exit ka baxid waaye midna waxaa waay transition annaga hadda waxaa la diyaarinaya qorshihiis waa transition ma aha ciidamada automatically ciidamada ee african unionka hadda hore inkastoo hadda qeyb kamida ay sii baxayaan haddana qorshaha annaga wuxuu ku salaysan yahay inaan isu diyaarino saan ula wareegi lahayn mas-uuliyadda ay haayeen oo difaaca ku saabsanayd ula wareegi lahayn marka hawshaasi way socotaa waana la wareegi doonaa insha allah way waxaad wax yar ka taabataa waxaa jira weeraro shabaabku qaado saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo ka hub iyo tababar fiican intaba saldhigyo ay qabsadeen al-shabaab markay weerarkan qaadan laakiin ma jiraa hub ama qalab ciidanka soomaalidu ay la-yihiin oo haddii ay heli lahaayeen ay isaga difaaci lahayen weeraradaas ha waaba kuu sheegay waxaa ka mid ah horta mar walba ciidanka ciidanka marka la leeyahay waa ciidan dhisan ciidanka wuxuu ku dhisan yahay hubkaas culusuu ku dhisan yahay ciidanka keliya looguma talagelin ciidamada difaacun inay ku jiraan ciidamada waa inay weerar qaadi karaan waxyaabaha la isaga guulaystana waxaa ka mid ah hubkaas culus oo adiga a haysid ayaa ka mid ah marka mar walba haddii ay noqoto ciidanka inuu difaac ku jiro oo mar walba difaac uu ku jiro waxaa waaye difaaciisa inkastoo uu u baahan yahay hub culuso uu isku difaaco laakiin aniga aragtideeda waxay tahay ciidankan haddii ay u dhamaystirnaan lahayd capacitygii oo ciidan uu ku howlgelayay hadday u dhamaystirnaan lahayd inta difaac uu wax ku sugi lahaa ciidankan wuxuu noqon lahaa mid weerar ah oo cadowga intuusan soo dhaqaaqin ama meelaha uu ku tababartaba uga tago meeshaa ku burburiya marka laazim hubkaas culus caalamka inuu fasaxo waaye hataa si tartiib tartiib ha u fasaxo oo one day aan la dhihin hataa maxaa la yidhahdaa waa waa they can do oo ama waa waa soo iibsan karaan laakiin si un mechanism loo keeno oo dawladdii soomaaliyeed ay kusoo iibsan karto oo ayna ku hubeyn karto ciidankeeda iyadoo markaasi hadba marxaladda aan marayno lagu salaynayo waa garta marka cunaqabatayntaas garbaduubba u haysaa ciidanka soomaalida shaki yuusan kaa gelin arrinkaas because ciidanka soomaaliya waa la yaqaanaa waxaan u malaynayaa dad badan oo soomaaliyeed ama markaa wareysad saraakiishooda ciidamada qalabka sida oo ciidankan dee soo dhistay inkastoo xilligii cold warka ay iska ahayd ee hubka ugu badan oo ay haysteen sovietiga laga keenay haddana saraakiisha markaa la sheekaysid waayo aragnimadooda ay kaaga waramaan ama istraatiijiyadii iyo qaabkii ay u dagaalami jireen ay kaala waramaan ama cadowgii markaas ka hor yimid say u burburiyeen markay kaala hadlaan waxyaabaha ugu cuslaa oo ay haysteen waxay ahayd saanada oo markaasi ay isticmaalayeen oo ka xoog badneed dadka cadowga markaasi kasoo horjeeda oo ay la dagaalamayaan marka mar walba arrinkaasi qalbiga in lagu hayo su-aasha igu dambaysa arrintan ku saabsan mushaharsiinta ciidanka dowladda soomaaliya dakhli baa soo gala kaalmo dibadda ayay uga timaadaa bil ama laba bilood ka hor inay ahayd baan u malaynaya dowladdu dhaqaalo fara badanoo dibadda ka heshay ayay shaacisay ciidankan dowladda soomaalidu iyadoon wadamo kala fiirinin soo ma awoodo inay mushaharkooda siiso weliba si joogtaa u siiso annaga horta hadda waa la socotaaye waxaa bilowday oo la dhaqan geliyey biometric registration salary payment ama aan dhahno bixin oo bishaarka qofka laaskariga la siinayo inuu noqdo mid electronic ah oo la isticmaala farihiisa iyo inta la midka marka guud ahaan markaa fiirisid xukuumaddan hadda muddada ay jirto intii ay qabatay waxaa waaye ninka maanta qiimeeya ogaan karaa meesha loo socda waxaa loo socdaa in la isku filnaadaa loo socdaa laakiin markaad guud ahaan aada istidaahdid waayo dadkan dhaqaalo loo siin waayey dhaqaala haddaba waa la bixiyaa dawladda dhaqaalay bixisaa laakiin waxay u baahan tahay in la qaabeeyay u baahan tahay haddii dhaqaalaha dawladda hadda soo galo oo dhinaca waana la diyaariyey diyaargarowna waa ku jirnaa oo waxaan la samayn doonaa ciidamada mushaarkoodii iyo logisticadii iyo waxaas oo dhan dawladdu way ku filnaan doontaa insha allahu tacaala laakiin tan ugu muhiimsana waxay tahay haddaadan qorsho diyaarinin oo waxa aad bixinaysid qorsho aanan ku salaysnayn meel ay aadeen iyo meel ka yimaadeen mataqaanid marka mar walba annaga waxaan kusoo noqonayna daraasadan oo or ah oo hadda ra-iisul wasaaraha amrey oo la diyaariyey muhiimay u noqon doontaa dhaqaalaha annaga aan bixinayno iyo payment systemkan oo la sameeyey biometrica isaga laftiisa marka sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa la dareemi doonaa inay wax weyn iska bedelan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed in dawladda soomaaliya ay ku filnaato